Haween iskaashato ah oo deegaan kaabaanka barakacayaasha ee ku yaala gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa la yimid hal-abuur ganacsi kaas oo ah in ay qalajiyaan kadibna shiidaan qaybo ka mid ah khudaarta ka soo go'da beeraha gobolka Jubbada Hoose. Khudaarta ay haweenkani qalajiyaan kadibna makiinad ku shiidaan iyagoo ka soo saara khudaar qallalan ayaa ah khudaarta cagaaran sida basbaaska, kabsar caleenta, koostada iyo qaybo kale oo khudaarta cagaaran ka mid ah. Qaar ka mid ah haweenka iskaashatada ah ee la yimid hal-abuurka ganacsi ayaa ka warbixiyay sida shaqadani ay ku bilaabeen, sidoo kalena waxay faahfaahin ka bixiyeen noocyada khudaarta ay qalajiyaan iyo faa'iidada ku jirta, iyagoona codsaday in lagu garab istaago hal-abuurkooda ganacsi si ay uga baxaan kaabaanka barakacayaasha.
Sar qoyan, ee waxan waa koosto, ee waxan waa ee, baamiye, waxan waa barbarooni, ee waa kaarood, waa basbaaskii dalkeenna ka soo baxayay, ee waa toon, waa digir, waa xawaash, waa cusbo, waa loos. Shayada intaa ka kooban afar shan iyo toban shay bay ka kooban yihiin. Khudaartaas markaan qallajinno, markay qallasho saanay noqonaysaa, caleentaas way qallalaysaa. Markaan isku dardarno, een, markay qallasho waan shiidnaa oo waxaan ku shiidnaa makiinad. makiinadda waxaan ka soo saarnaa waxay noqonaysaa waxaas qallalan khudaartaas qallalan bay noqonaysaa ayadoo faa'iide ay u tahay laba waxyaaboodba labadaa waxyaabood ay faa'iidada u tahay waa mida waa beerihii inay macnaha faa'iido dadkii beeralayda ay faa'iido ay u noqoto midna waa mada waa marka ay beeraha ama xilliyada abaaraha ay tahay ama fatahaadda tahay ee ay wa- khudaarta la waayahayo ayadoo kayd ah oo xilli kasta la heli karo diyaara in la helahayo iyadoo sidaa u qallalan oo qallaylka ay tahay ayadoo dhowrkaa maxa- marxaladood ay soo marayso waxaanu aragnay inaan waxyaabo fara badan ka diyaarino gabdhaha soomaaliyeed oo ka faa'iidaysanaya ama dadkii beeralayda ahaa ay ka faa'iidaysanaya waxaanu aragnay inaan ballaadhin karno ka shaqaystaan dadka dhex galaan muxuu ahaayey fikrad la yimid gabdhahaas meesha fadhiya ayuutada ah waa gabdho toddoba bilood ayuuto soo watay waa gabdho isku tashi samaystay bishii laba gabdhood baa la maalgelinayay labadaa gabdhood ee la maalgelinayay tii miis ku furanaysa iyo tii ku furanaysa muxuu haytay hadda dameer ay gateen toban dameer oo ay qoryo ku doontaan oo ay noloshooda ku maareeyaan way gateen way ka gateen Een, tii muxuu ahaaytay miis yar furanaysa iyo tii kolay alxamdulilahi rabbilcaalamiin isku tashi fiican oo iyay la Haweenkani ku nool kaamunka barakacayaasha ayaa iskaashigan ganacsi ka soo bilaabay dhaqaale aruurinta loo yaqaano ayuutada way isku darsan jireen kadibna hadba qof loogu furi jiray meel ganacsi.